qodobka boqol sagaashan iyo afar xeerka habka ciqaabta soomaaliya halkan waa maxkamadda gobolka banaadir waxaa ka socda mid ka mid ah kiisaska dad eedaysanayaal ah oo la hor keenay waxay dood adagi dhex maraysaa xubno ka mid a xeer ilaalinta oo dacwad oogaya iyo qareen difaacaya dadka garsoorka hortaagan ee la maxkamadaynayo laakiin arrinta kale ee xiisaha leh waa in kiiskan iyo kuwo kale oo la mid ah si toosa looga baahiyey telefishinada maxalliga ah kumanyaal soomaali ahna ay kala socdaan warbaahinta iyo baraha bulshada inta badan kiisaska hadalhaynta dhaliyey ee warbaahinta laga daawaday ayaa la xidhiiray eeda musuq maasuq oo loo haysta shaqaalo dowladeed iyo madax soo maamulay hay-ado qaran madaxda sare ee dalka ayaa sheegay in dowladdu ay la dagaalamaysa musuq maasuq cid walba oo lasoo eedeeyana la hor keeni doono cadaaladda dadkuna ay warbaahinta kala socon doonaan cabdishakuur calasow maxamuud waa sharciyaqaan waxa uu arkaa arrinta la xidhiirta in kiisaska ka socda maxkamadda gobolka banaadir laga baahiyey warbaahinta mid garsoorka uu ku muujin karo madax bannaanidiisa iyo in daahfurnaani jirto si loo fahmo cadaaladda ka jirta soomaaliya marka koowaad maxkamadda waxay uga dhigan tahay ama hay-adaha garsoorka fursad fiican oo yacni ummadda ay u iftiiminaysa garsoorku inuu yahay garsoor madax bannaan dhexdhexaad ah loona siman yahay hortiisa sidoo kale inay miidiyuhu tabiyana waxay u tahay garsoorka fursad lianna in la tabiyo garsoorka waxa ka socda iyo yacnii arrimaha cadaaladda ay ku jiraan ay tabiso miidiyahana waxay u tahay fursad kaleeto bulshada soomaaliyeedna waxay u tahay yacni inay aragtidooda iyo waxa meesha ka socda iyo wixii khaladaada iyo wixii wanaagahoy garsoorka uu ku tillaabsanaya inay arkaan qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa qaba in arrintan lala soo daahay muwaadiniintuna ay xaq u leeyihiin inay la socdaan waxa ka jira maxkamadaha waddanka laakiin tallaabadan la qaaday ee xitaa horseedi karta in laga fogaado ku tagrifal iyo in kiisaska socda qaarkood la siyaasadeeyo maadaama bulshadu ay indhaha ku wada hayaan waxaa sidaasi ku doodaya cumar yuusuf oo bara ka ah mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho qayb ka mid ah xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed ay leeyihiin oo dowladooda ay ku leeyihiin marka waxaan isleeyahay uun dowladda waxay fulinaysaa waajib ka mid ah waajibaadkii loogu talagalay inay qabato dadkuna waxay u abuureysaa kalsooni iyo isku soo dhowaasho in dowladdii iyo dadkii aada isugu soo dhowaadeen soomaalidu waxay dhahdaa xalaal maalin cadaa la qoota mar haddii maxkamad dacwada ay qaadayso ay tahay wax cad ah oo aan ashunku-adan ahayn oo dowladda aysan la dhuumanaynin waxay saacidaysaa marka dadku number one inay ogaadaan horta waxay xuquuq u leeyihiin iyo in xitaa haddii ay dhici lahayd ilamahaba inay dhici doontaa in go-aano qaldan ay dadka qaar ama muxuu ahaa qudaada kiiskan xukminaysa haddii ay ku fikiraan inay qaataan xitaa waxay ka joojin kartaa iyagoo ka cabsanayo go-aanada ama reactionka muwaadiniinta maadaama muwaadiniintu kiiskan la qaadayo ay daawanayaan ama ay la socdaan ihtimaam gooni ay siinayaan marka marka laisku dardaro waxay noqonaysaa in kiiskan dowladdu ay usoo jiidayso inay hesho kalsoonida shacabka ah kiisaska maxkamadda gobolka banaadir ay gashay ayaa waxay qaarkood hadalhayn ka dhex abuureen baraha bulshada markii mid ka mid a qareennadu uu dood adag la galay xubno ka socda hay-adaha baarayaasha ee maxkamadda horyimid garyaqan cabdishakuur calasow waxa uu arkaa in arrintaasi ay tahay mid ogaal iyo aqoon u kordhisay bulshada soomaaliyeed waxay fursad u tahay in life laga dhigo yacnii dadka danaynaya oo eedeysanayaasha ay ugu horeeyaan difaacooda in yacni bulshadu ay aragto ay dhegaystaan sida loo difaacayana ay arkaan sidoo kaleeto bulshadu inay aragto qolada dacwad ogayaasha ah khaladaadkooda iyo habraaca wixii ka khaldan inay arkaan bulshadu ayadana fursad fiicanay u tahay marka laga yimaado hadalhaynta ka jirta baraha bulshada waxay kiisaskan hor yaalla maxkamadda gobolka banaadir iyo sida doodaha socda loo arko looga sheekaynayaa goobaha ay dadku ku kulmaan ee magaalada muqdisho hase ahaatee waxay garsoorku ka garnaqi doonaan dacwado la wada sugaya gungaarka xukunka ka soo baxa cabdilcasiis barrow v o a muqdisho